ciidamadan oo laga soo xulay degmooyinka gobolka banaadir muddo afar biloodna tababar ku qaatay dugsiga tababarka jenaraal kaahiye ee magaalada muqdisho ayay saraakiishu sheegeen in loo diyaariyey amniga muqdisho laguna wado in la geeyo degmooyinka gobolka banaadir si ay uga qayb qaataan howlaha sugidda nabadgelyada caasimada muqdisho taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sareeye gaas bashiir cabdi maxamed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in ciidamadan ay amniga wax badan ka qaban doonaan ciidankan waa ciidan loo tababaray amniga magaalada inay ka qayb qaataan waxaan rajaynayna inay wax weyn ka bedeli doonaan amniga magaalada waxaa loo kala qaybin doonaa toddobiiyo tobanka degmo ee magaalada marka ciidankan waa ciidan sidaas waay ciidankan waa ciidan cusub waay waa ciidan aan si fiican betin loogu soo sameeyey lasoo baaray inaanay balwad lahayn inaanay mukhaadaraad isticmaalin inay nadiif yihiin inay dad ehludiina yihiin nidaam noocaasa shuurada noocaasa lagu socli waa intii ka soo baxday way marka waxaan rajaynaya ciidankan inayn ciidan u qalma inuu adeegaan ummadda soomaaliyeed xasano maxamuud raage oo qeybta nabadgelyada u qaabilsan ururka haweenka qaranka soomaaliya ayaa sheegtay in dhibaatada joogtada ah ee ka jirta gobolka banaadir wax looga qaban karo oo keliya iskaashi dhex mara ciidamada iyo bulshada ku dhaqan magaalada wax soo kordhay waaye oo waa loo baahan yahay in macnaha ciidamo lagu kordhiyo degmooyinka waa wax fiican laakiin aniga waxaan leeyahay ra'yi ahaan ciidan keliya amnigu ma ah wuxuu rabaa amnigu in hoos laga soo dhiso laakiin ciidan bilmatalan hadduusan xog helin waxba ma samayn karo ciidanku waa inuu xog helo horta shaqayn hooso inay helaana muhiima dal aan dalkaa ahayn dareenku joog waa la dhihi jiray hadda waxaa muuqata dal dalkaagi ah dareenku joog dalkaagiyaaba dareenku joog ah muqdisho waxa ay qabto qof qabta ma jirto cudur u gaarahay qabtaa ma aqaano waxaa laga sameeyey dadka markii adig wakhtigaagu galo bisaa dhimee laakiin adoon wakhtigaagu gelin ma dhimaysa laakiin waxaan leeyahay dadka muqdishow hurdada ka kaca maalin kasta waad dhimateen war maqaayad fiican haddii la arko waa la qarxiy war hotel fiican haddii la arko waa la qarxiyo ma waysan ahayn dilgaara ninkii lees yidhaaho maanta nin oo wax gala waayo ninkaana waxuu yaqaanaa lees yidhaaho waa la dila waa in wax laga kaco hurdada laga kaco oo saan si kale lagu bedelay ma ahan markii ugu horreysay ciidamo loo tababaray amniga muqdisho dowladda soomaaliya ayaa horey ciidamo fara badan ugu diyaarisay sugidda amniga caasimadda iyadoo aan weli xal loo helin wax ka qabashada amni darada ka jirta magaalada xilli ay dhacayaan qaraxyo iyo dilal qorshaysan cabdi maxamed nuur oo ka mid ah bulshada ku nool muqdisho ayaa aaminsan in haddii aan si sax ah loo wajihin xaaladda muqdisho in ciidamo kasta oo loo diyaariyo aanay waxba soo kordhin karin waxaan u arkaa inaysan waxba ka bedeli karin amniga sababtoo tahay dee awalba ciidan waa jooga waxna kama aysa bedelin marka sidaas awgeed haddii aan la sixin meesha wax ka qaldan yihiin ciidan la keena waxba ma soo kordhin inkastoonan ciidamada iyo ka tirsanayn amniga dadka ku shaqadale waxaan aaminsanahay inaan si saxa loo abaarin meesha amnigu ka qaldan yahay aan xilla iska saarin sidaas awgeed waxaan isleeyahay qaladku wuxuu ka jiraa inaan maaragtay qof gooniya wax laga weydiin cid gooniya loogu xilsaaraan lagula xisaabtamin waxbaa dhacaa laysma weydiiyo sidii dadku maalin arka qarxyadu waa dhacaan dhibku waa iska taagan yahay cabsida waa wada jirtaa dadka waa la dilaa waa baxsanaan kooxoya dilaa dhibkaasoo maaragtay taagan maaragtay haddana dadka shacabkaana waxaan aaminsanahay inaan maaragtay waxa weye wax awoodahoo la saaray aysan jirin ama maaragtay dhin kastaba ha ahaatee ciidamada loo diyaariyey xoojinta iyo wax ka qabashada amni darada muqdisho ayaa kusoo beegmaya iyada oo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal qorshaysan lamana oga sida ay wax kaga qaban karaan xaaladda magaalada iyo caqabadaha dhanka amniga ee ka jira seynaba bukar maxamed v o a muqdisho